waxaa ka jira kiisas badan oo cusub oo ah covid gudaha Dakota County waaxda caafimaadka ayaa ku warbixisay xaaladood oo cusub in ka badan kun iyo afar boqol lambarkani wuxuu yimid kadib tijaabada dhammaan shaqaalaha xarunta Tyson ee Dakota County waxaa jiray toddobo geeri wadarta guud ahaan toban iyo dhammaan aagga magaalada oo iyo siyu waxaa jira in ka badan kun iyo shan boqol kiis oo togan oo ka jira gobolka woodbury taasi waa in ka badan saddex iyo toban boqolkiiba kiisaska in ka badan kow iyo toban kun iyo shan boqol oo kiis ee gobolka iowa waxaa jira dhowr iyo toban kale oo dhimasho ah oo la soo sheegay guud ahaan gobolka jimcihii in ka badan oo ah laba boqol iyo afartan iyo saddex wixii hadda ka dambeeya waaxda caafimaadka ee Dakota County waxay qorsheeyeen inay sii dayn doonto cusboonaysiinta maalmaha Isniinta, Arbacada iyo Jimcaha gelinka dambe saraakiisha caafimaadka maxalliga ah ayaa sheegaya in tijaabada laga qaadayo gobolka woodbury ee gobolka iowa labo ilaa iyo kow shir jaraa'id galabnimadii jimcaha caafimaadka Siouxland health ayaa sheegaya in mid ka mid ah labaatan iyo lix kii deganan ee la tijaabiyey degmada woodbury county waa gobolka afaraad ee imtixaanka iyada oo in ka badan afar kun iyo sagaal boqol oo qof la baaray qiyaas ahaan saddex meelood meel dhammaan baaristaana ayaa soo ifbaxday saraakiisha maxalliga ah waxay bixiyeen talooyin dheeri ah markay tahay dadka la kulma astaamaha cudurka haddii qof muujiyo xitaa astaamo sahlan sida madax xanuun jir xanuun ama cunno xanuun waa inay guriga joogaan agaasime ku-xigeenka ka caafimaadka degmada Siouxland ayaa sheegaya in bukaanada qaar ay muddo dheer sugayeen si ay raadsadaan daaweyn caafimaad markii saxaafiyiinta in maxalliga ah lagu caddeeyo daafurnaan dheeri ah ee ku saabsan soo tabinta meelaha ay dhici karto mas-uuliyiinta muska dhalan karta ayaa mar kale soo xigatay shuruudo staamaanta sababta oo ah in in madunadaas aan la sii dayn waxaa yidhi ma jiraan arrimo hadda jira oo loogu talagalay taas hilaadka daray daryeelka muddada dheer ee gobolka woodbery si ka duwan qaybaha kale ee gobolka